kale fadhigan toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowladdeegaanka soomaalida oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa la soo gebagabeeyey waxaana kale fadhigani lagu ansixiyey kadib markii ay golaha ka doodeen miisaaniyadda cusub ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka tirsiga taariikhda etoobiya oo ahayd lacag ka badan afartan bilyan oo bir waxaana soo jeediyey miisaaniyadda cusub ee sanadkan wasiirka xafiiska maaliyadda dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan waana kan isagoo sharaxaya miisaaniyadda sanadkan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay golaha baarlamaanka ee lixaad kalfadhigiisii toddobaad ayaa maanta wuxuu ku meelmariyey miisaaniyadda sanad miisaaniyadka labada kun iyo toddobiytanka tirsiga etoobiya miisaaniyad dhan afartan dhibic toddoba bilyan oo ah miisaaniyadda guud ee dowladdeegaanka miisaaniyaddaasi sida caadiga waxay isugu jirtaa miisaaniyadda kabista waxaynu ka helay dowladda federaalka ah oo sanadkan labaatan iyo kow bilyan ahayd iyo miisaaniyadda dakhliga deegaanka uu la soo baxay ee dakhliga gudaha ah oo sanadkan ahayd toddobiyo toban bilyan dhibici lix miisaaniyaddaasi waxay ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore la ansixiyey boqolkiiba lix bay ka badan tahay sida caadigana miisaaniyaddani waxay u qaybsantaa miisaaniyad xafiisyada heer deegaan ama instituushinada heer deegaan ay shaqooyinkooda kala duwan ku qabtaan iyo miisaaniyad loo dhaadhiciyo degmooyinka iyo maamul magaalooyinka taa iyadoo la daba socdo miisaaniyaddan laba labaatan iyo shan bilyan oo miisaaniyadda xafiisyada heer deegaan ay ku shaqaynayaan miisaaniyaddan shan iyo toban dhibici lix bilyanna waa miisaaniyadda kabista degmooyinka loo dhaadhicinayo miisaaniyaddani sida caadiga ah haddana markii heer deegaan lagu qabto waxay usii kala qaybsantaa miisaaniyad mushaarka iyo miisaaniyadda mashaariicda lagu fulinayo sidoo kale waxa uu golahu dhageystay ajendayaasha kale ah warbixinta waxqabadka golaha baarlamaanka dowladdeegaanka soomaalida ee sanadkii tagay ee labada kun iyo lix iyo tobanka tirsiga taariikhda etoobiya warbixinta waxqabadka hantidhowrka guud ee dowladdeegaanka soomaalida warbixinta waxqabadka wakaalada warbaahinta deegaanka soomaalida dood iyo falanqayn kadib waxa ay golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida codbu waxa ku ansixiyeen ajendayaashan loo soo jeediyey waxaa gebagabadii golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida la horkeenay si ay u ansixiyaan toddoba xubnood oo wasiire ah kuwaasoo la magacaabay bartamihii sanadkii tagay ee labada kun iyo lix iyo tobankii tirsiga taariikhda etoobiya kuwaasoo halkaasi lagu dhaariyey haddaba markii uu soo dhammaaday kalfadhigan toddobaad golaha lixaad ee baarlamaanka dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxaa idaacadda v o a uga warramay kalfadhigan ajendayaasha lagu ansixiyey iyo sida ay xildhibaanada uga doodeen ajendayaasha hor yaallay kalfadhigan ibraahim xasan cali oo ah afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna yidhi kalfadhigan toddobaad golaha lixaad ka ajandahaan ajendaha ugu horreeya oo lasoo dhigo waa sagaal ajende ajendayaasha kala duwan ajendaha ugu horreeyey waa hadal qoraaladii kalfadhiga ugu horreeyey ayaa golaha loo soo jeediyey ajendaha ku xigana waa warbixinta xukuumadda warbixinta golaha xildhibaanada warbixinta maxkamadda guud warbixinta auditka ama hantidhoorka guud warbixinta wakaaladda warbaahinta warbixinta commishinka tacdiyada waxaa kaloo lagu ansixiyey xubno maaragtay wasiiro ama madaxseedada heer deegaan oo hadda ka hor la magacaabay ayaa iyaguna la ansixiyey miisaaniyadda sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka iyadana waa lasoo dhigay waa la ansixiyey aad baa looga dooday barlamaan baarlamaanadu si xor bay ka doodeen marka dooda kadib warbixintii waa la ansixiyey nidaamka isla xisaabtanka kulle isbeddelka wixii ka dambeeya ama golaha lixaad waa madasha maaragtay furan oo maaragtay isla xisaabtanka hay-adaha fulinta si fiican lala xisaabtamayey qof walbana u madax bannaan yahay xor u yahay codkiisa waxyaabuu arkay oo isleeyahay waxaana xafisada ay maaragtay qorshe waxqabadkooda in wax laga weydiiyo xor bay u yihiin dhankooda qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qaybgalay kalfadhigani ayaa iiga warramay sida uu ahaa nidaamka isla xisaabtanka iyo weliba qaabka ay xildhibaanada dooda u dhiibanayeen magacayga xildhibaan maxamed shaqlaan jaamac ka soo baxaa gobolka liban degmada gurdhaamuule wallaahi kalfadhigan waxaan isleeyahay golahan wuxuu maraya horta sanadkiisa saddexaad kalfadhigan aad buu u qurux badnaa laba shay howlkani wuu cusbaa oo wuxuu ahaa howl sii acceska iyo fursadaha xildhibaanada u sahlayu ahaa xildhibaan kasta mikrofoonka halkii ewi laga dhiibahay mikrofoonka hoostiisa wuu ku haystay oo maaragtay aaladda casrigaheed buu halkiis ka isticmaalayay sidoo kale dooduhu way furnaayeen warbixinta xukuumadda hadday tahay tii hay-adaha kale sekretarada kala duwan ee golaha baarlamanka hoos imaanay hadday tahay sanadkii cusba ay diyaargarowgiisa miisaniyadda dhammaan intaba maaragtay saddex maalin bay qaadatay doodoodu xubin kasta iyo xildhibaan kasta aragtidiisu soo dhigahaya ku saabsan jihada dowladda iyo sidii maaragtay golahan baarlamanka ay mandatekooda u gudan lahayn marka waxaan isleeyahay run ahaantii haddii sidan lagu wado golahan iyo xukuumadduba dadaal aad u badan baa muuqdo run ahaantii arrinta xukuumaddana waan bogaadinhayaa iyo waxqabadkii sanadkan aan ansixinay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan faysal cumar oo ka soo baxa degmada tuluguuleed ee gobolka faafan wallaahi run ahaantii waxaan dhihi karaa isbeddel weyn baa dhacay doodaha aan jeedinanay kaalfadhiga qaabka uu dhacay iyo sida u ahaa waxay la mid tahay kalfadhiyada reer galbeedka baarlamaanada maraykan ingiriis yurub qaabka u doodana si dimuqraanti ah baahiyaha aan soo dhignay boqol bilyan xataa way u baahanaysaa marka waxaan u soo jeedinayaa bulshada deegaanka soomaalida wixii aan hanti haynay ee mataqaana miisaaniyad lahayay si habsamira si hufan baa loo qorsheeyey waxaan ka codsanayaa inay bulshadu dakhliga u bixiso si dareen lahaansho ku jiro dakhliga la bixiyo iyaga dib lagu celinaya waxaana kala fadhiganay toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowladdeegaanka soomaalida si rasmi a u soo xidhay afhayeenka golaha baarlamaanka dowladdeegaanka soomaalida marwaayaan cabdi maxamed maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga